bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan oo isin hamiin kasta saacadahoo kal kula dareersan raadiyo warsan markii laku reebo hamiinimada jimcada ee sabtaga hooydaas hamiinimo talaado arbaca hooyda ayta taariikhdan iyo kaedinta toddobada bilo afraad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagadana weliba ku mid ahaa guddoomiya hore degmada marka oo baaq injeedi dadka ka dagaalamahay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan shacabka ku nool magaalada muqdisho oo iyana ku hadaleen dagaalada ku dareeran gobolka shabeellada hoose iyo magaalada kismaayo saasaata weliba barnaamijkaasiinka gudbii doona wasaaradda caafimaadka oo xaqiijiday inuusi shaqo bilaabay geega shaybaarka dhexe ee qaranka soomaaliya barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinka gudbii doona siciid cabdulaahi deni oo ku hadalay sababo lanqobadu waaysiye shirkii usunka baaqi dowladda federaalk soomaaliya silanxaliya khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda soomaaliya barnaamijkee ka dheegi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasiinka gudbii doona hoo ilaahay karaalnagada sheekh shariif sheekh axmed oo fariin indiri madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed barnaamijkiiasiinka gudbii doona qodobadaas iyo walaagahaniisaa'id iyo barnaamijkaana ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduli iyo barnaamijkaas insaar intanisiin kula dareersiyaay dhinacsanaadana cabdinaasir axmed mayo iyo nin fidhi markale mar lamaata ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylin kolka kaleeta khiyaare barnaamijkaanaha ka dhowaada guddoomiyii hore ee degmada marka mudane xasan cumar macalin oo magaalada baydhabo ku sugan iyo weliba u soo warbaahintu warsan la hadalay use hadhobaayay baarlamaanka cusuban koonfur galbeed soomaaliya saasaatoona weliba use guddoomiya use ku hadalay dagaalada ku dareeran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sida degmada degmada weliweyn iyo sidoo kaleeta buur hakabo iyo degmada diinsoor oo iyana maalmogii lahadhaafi dagaal beeleedyo ku dareeray welina guddoomiyihii hore use ka baaqay in dadka dagaalamahay deegaanadu iyo ku tanaasulan dhaafka haddana dhexeeya awalan waxaan bogaadin hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa baarlamaanka cusub ee labaad maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo hambalyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay habka loo dhisay waxaan leeyahay hambalyo baarlamaanka waxa weeye iyo guddoonka baarlamaankaba waxaan leeyahay labadiis ku xogeen hambalyo waxaan u dirayaa hambalyo iyo bogaadin baarlamaanka tallaabada ugu horeysa uu qaaday aad baan ugu faraxsanahay oo ay ka mid tahay doorashada guddoonka iyo labadiis ku-xigeen iyo ansaxinta miisaaniyadda ay ansaxiyeen aad baan ugu faraxsanahay baarlamaanku waxay hayaan waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed waxaan leeyahay waxaad haysaan waa mas-uuliyad wadareed dalka iyo dalka iyo dalka iyo diinta iyo dalkaba idinkaa mas-uulka ah waxaan leeyahay shaqo wacan si hufan oo cadaarad leh waxaad u tihiin baarlamaan qoys iyo qabiil iyo qofna maahan waxa weye danta guud waaye aad baan ugu mahad celinayaa taa markan ka baxo waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hab maamuuska aad wax ku maamuushay waayo raggu markuu mas-uul yahay waxa lagama maarmaan ah ee go'aan qaadasho waxa weeye go'aanka aad qaadatay waan taageersanahay aad baan kugu mahadinaya kuna bogaadinayaa sidaadaba saddex warxaad lagama maarmo saddex shay lagama maarmo qofka markuu mas-uul yahay waxa weeye go'aan qaadasho gacmo fidsan gar cadaalad mas-uulka intaas wax looga maarmo maahan sidaa aad go'aanka u qaadatay oo kartida leh oo hufnaanta leh aad baan kuugu mahad celinayaa waana taageersanahay mas-uuliyadda aad gudatay waxa weeye aad iyo aad baan u taageersanahay tan saddexaad waxaan leeyahay waxaan tala siinayaa raggii ama dhinacii kale oo xilka waayey rabayna inuu inta wax ka noqdo waxaan leeyahay tala ahaan waxaan usoo jeedinayaa maxay ahayd in dalka ma u baahna dib u celis horuu u socdaa waxaan leeyahay danta guud hormaraya midda gaar ha fiirsanina waayo dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed wuxuu u baahan yahay deganaasho marka waxaan talo aan usoo jeedinaya dhammaan xildhibaanadii hore ama kuwa kale oo damac lahaa inay wax helaan in maxay ahayd maaragtay ay danta guud horumariyaan midda shakhsiyaedna ka tagaan dalkana maaragtay u shaqeeyaan si cadaalad ah marka taas waxa weeye haddii aan dalka loo shaqaynin dib u dhac iyo burbur iyo baaba intaanan kusoo gaarnay waxaan leeyahay tusaale ahaan waxaan usoo qaadanayaa intiina soo mar cid walba waa og tahay dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina u shaqeeya danta guudna hormariya dalkuna horeu socdu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay oo kale xasilooni siyaasadeed taas taasaan leeyahay qodobka afaraad waxaan waxaan dirayaa baaq waxaan baaq u dirayaa dhammaan goobaha dagaalada ka socdaan gaar ahaan south west shabeellaha hoose iyo gobolka baay waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo wuxuu dagaal yahayna waa ognahay wuxuu soo marayna waa ognahay cid maanta ka faa'iidina ma jirto gaar ahaan waxaan leeyahay reer shabeellaha hoose degmada wallaweyn iyo degmada diinsoor gobolka baay waxaan leeyahay dagaalada joojiya wiil kuma dhasho dagaal wax khasaare mahane wax laga gaaraa ma jiraan hanto iyo wiil iyo rag baa ku baaba'aya iyo barakac waxaan usoo jeedinayaa aad iyo aad inay dagaalada joojiyaan waxaan kalaan baaq u jeedinayaa culummada oo labadaa meel labada degmo joogo dadku inay dhexgalaan diinta islaamkana maaragta u sheegaan dagaaladaas inay si deg deg u joogsadaan insha allah waa mahadsan tahay weriye waayahay mudane maadaama baydhabo aad timaaday ujeedadaada oo baydhabo aad timaaday iyo muddada aad joogtid haddaad dooqahayd
mudane kan cabdirashiid runtii waa su-aal aad iyo aad u fiican anugu baydhabo waxaan joogaa laba bil iyo bar intaana waa ku soo gaaray arrinka kaleo aan u joogan maahan arrin miidiya maahan maahan miidiya arrin laga sheegayo waa mahadsantahay
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkada daawacadda gaaf media gambaleel iskool oo ku dhaweyraba arday goosdambeedka ku koode nankii daawacad gaaf mediya kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeyrana shirkada kagaraada goyti gaaf mediya garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacada ee gaaf mediya garaargaraar i garaawma leh boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkadoo daawacada ee gaaf mediya gu'ideer gaaf mediya weligalli weliguddi wala gaardhikowma leh shirkada daawacada ee gaaf media daawacad deheb eh disaan doore shaqaale khibrad i aqoon leh garaajo lindiirana meeliyo ku holgalaayango shirkada daawacada ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkaiyada gobadaas gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walaya hasaara soyba ku mid aha 3d signbodies billboards flaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cards id cards stamps brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daawacada ee gaaf media mayba kiyaale markii aad mooda sharaama shantaraal intii aad indeer dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markiiba argaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariirka horoshale ewerli hal lama afartii sed konton soddon iyo kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaatii kow afartan tumi seda ama gmailka gaaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshooy balanteeg maybua gaaf gaaf haddaba daawacadana gaaf media daawacadana
qayboga hore barnaamijkan iyo la dareertana qaaray shacabka ku nool magaalada muqdisho weliba iyona hadhubaayanga tanaasulkii madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf walin saasaato shacabka iyo ka hadalenga dagaalka ku dareeray gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada walweyn iyo sidoo kaleeta magaalada kismaayo duleedsho iyona dagaal beeleedyo ku dareera walininka baaqinga dadka ka dagaalamahay kismaayo iyo shabeellada hoose in iyo ku tanaasulaan dagaalka iyo hadda guudan magaalooyinkaas magacaygu waa nabadoon bedel jaamac xirsi oo loo yaqaan bedellaangare arrinta galmudug maanta shalay ka dhacday oo madaxweynihii hore ee xilka hayey axmed ducaale geelle xeef iyo midka hadda xilka haya ay isugu yimaadeen ee lagu heshiiyey waa guul soomaaliya oo dhan u soo hoyatay galmudug keliya uma soo hoyane soomaali oo dhan bay u soo hoyatay galmudug waa bartamaha dalka ninku haddii caloosha la kala gooyo ma bogsado qofku laakiin hadday waaxigoodo waa bogsadaa ma garat galmudug hadday hagaagto soomaali oo dhan baa hagaagtay galmudug hadday nabadi ka dhacdo soomaali oo nabad baa nabad ka dhacday aniga oo ku hadlaya nabadoonnada soomaaliyeed xodkooda khaasatan gobolka banaadir iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan soo dhowaynaynaa heshiiska iyo midnimada iyo barwaaqada iyo nabadda iyo dawladda ka dhacday galmudug ayaan soo dhowaynaynaa iyo israaca galmudug ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inay kor u sii socoto inay nabad ku waarto in barwaaqo ku waarto soomaaloo dhanna nabad ku waarto intaa kadib anoo ka faa'iidaysanaya miiliyaha waxaan caad iyo aad u cambaaraynayaa dagaallada sokeeye ee ka dhacaya kismaayo iyo shabeellada hoose iyo galmudug lafteedaba aad baan u cambaaraynayaa maanta maalin shacabku la islaayo maaha maalin dagaal dhaco maahan maalin qabiil dagaal waa laga gudbay qarannimay soomaali u gudubtay waxaynu higsanaynaa waad aragtaan ilaahay baan maaragtay mahad iska leh aannu ku mahadinaynaa dowladda federaalka ee hoggaaminaya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan ku mahadinaynaa heerka ay gaadhsiisay dalka iyo dadka soomaaliyeed marka ha la joojiya dagaalladaas kismaayo ka ka socda iyo midka shabeellada hoose ka socda iyo kan galmudug laftiisa ka socda iyo mid kasta oo soomaali dhexdeeda ka socda ha la joojiyo xabadda dhulka ha la dhigo qoriga ha la qaat qalinka ha la qaato nin walowba yaambada qaado beerta qodo saasaan leeyahay galmudugna hambalyaan leeyahay mudan axmed ducali geelle xaaf inkastoo arrinta siyaasadda aana ku fiicnayn laakiin tanaasulka uu muujiyey madaxweynihii hore nabadoonkii galmudug axmed ducali geelle xaaf wax weeyaan waxa weeyaan wax lagu farxo wuxuu muujiyey midnimada galmudug waana sida lagu yaqaano dhaqanka siyaasiyiinta wanaagsan wuxuu u naxay aayaha galmudug iyo dhallinyarada soo koraysa runtii galmudugna aduu khilaafaad badan baa soo daahsaday anugu waxaan ka mid ahay dhallinyarada ka timid galmudug state waa statekeygii dabcan aad aan u soo dhaweynahayaa midnimo kuwada noolaashaha iyo midowga siyaasadaha ay sameeyeen madaxaas maasha allah waa ammaanaya alxamdulilah waxaana halkan baaqaygu yahay maadaama dad islaama aan nahay waxaan ka codsaynaa inay islaamnimada ilaaliyaan soddon sanna dagaal colaada lagu soo jira ilaa haddana waxba kama hayaane inay xoolahooda dhaqdaan beerahooda ay fashaan dhulkooda waa barwaaqa sooran marka culummadana inaysan ka gaabin kaalintooda meelaha dagaalka beelahu ka dhacayna ay aadaan oo culummadu kaalintoodii inay hadda gaabisaa laga yaabaa waxaan leenahay culummay kaca dadka kala dhex gala xoolaha u qala kala celsha islaamnimada waxay ku jirtaa culummadu inu dagaallada iyagoo kala celinaya ay ku dhex dhammaadaan marka sidaa darteed colaad hadday wax tarayso soddon sanaan ku soo jiro waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba baaq u dirayaa beelaha muslimiinta ee soomaaliyeed maalintii markay konton wiil dhimato waa kontonkii cadowga dalka difaaci leh sidaas darteed marka inay marka ayaga dhexdooda isku baaba'aan oo dalkii meel cidlaa laga qaato waa ka xunna arrintaas marka waxaa waaye dadka culummadaho islaamka waa inay dadka qabiilaadka kala celshaan sababtoo ah hadda waad aragteen meelaha hadda xoogaayo islaamnimadu ku dambayda xataa waxa waye wax qabiil isku dilaaya male wax dhaxal iyo maamul kale isku haysta maahane marka walaalayaal waxaa idiin soo jeedinayaa culummadu inay dadka islaamka oo muslimiinta ay kala celshaan odaba dhaqameedyada waxaa la rabaa islaamnimadooda inay u turtaan aysan macnaha maalintii ayaga jeebkooda inta lacag lagu shubee taga leeraa aysan tegin ee ayagu inta aysan qabanqaabiyaan oo lacagta isku dardarsadaan oo dadka eheladooda ka arursadaan inay ayagu isqarshgareeyaan oo meel lacag inta looga soo turo taga layidhaha keliya ay sadanayn marka anuu baaqayga intaasaan ku soo jeedinaya waana iga muslimnimo iyo iga soomaalnimo walaalahan waxaan u sheegaya dagaalladaas walla weyn ka socda shabeellada hoose wax faa'iidaa laga keeni maayo kii mar ka socda waa ogeedeen toddoba sano u socday wax laga hayaa male haddeer waana la isdhex marayaa haddeer marka waxaan ku soo jeedinayaa in dagaalka walla weyn aan karaama darro laga qaadin dadka beelaha jubbooyinka wada deganaay boqolka sano wada deganaay inay maanta marka ay qaab siyaasadeed layskugu diro dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay soo dhoweeyeen heshiiskii axmed ducaale geelacab madaxweynihii hore ee galmudug uu sheegay inuu tanasul u sameeyey galmudug iyadoo shalay lagu soo dhoweeyey magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduug waxaa hadda muuqanaysa in midnimo laga gaaray khilaafkii ragaadiyey galmudug dadka magaaladan ayaa soo dhoweeyey sidoo kale shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho waxa ay iyaguna baaq nabadeed ka direen dagaallada ka socda qaar ka mid ah gobollada dalka sida jubbada hoose dagaalkii ka socday shabeellaha hoose iyo weliba kan ka socda galgaduud cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
adduunyaadan horumartay adeegyadii la fududaay abtirsiimadii oo ay ilaha ku burqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeyte adiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad tahaatoy hormuud telekom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waay i hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbidan hakadaana haddana aan walbelee idaa iyo xafiiska onlineku ka iilba internetka gacanta four g ika moobeelka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugohay hankulisho has daba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsamaan shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee koy baroyhaano kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhigreeb adeega mobilka prebed and bosbed adeegya internetka taleefanka io kan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega fosmel nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my sms intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiinle eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahin intaas daar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
qayb uga dhex barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan iyo la dareertana qaaray wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa xaqiijiday in usushaqa bilaabay geega shaybaarka dhexe ee qaranka soomaaliya kaasi jay oo ka bilaabay baaritaanka cudurka coronavirus oo wasaaradda horaan xaqiijiday in dalka soomaaliya laku heli kiisas ku mid ah wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwa foosi abikar nuur oo la hadalay warbaahinta iyo weliba ay sheegtay in geeguusu bilaawmay shaqada shaybaarka dhexe ee qaranka soomaaliya islamarkaasi teeniyo tilmaantay in baaritaanka cudurka coronavirus hadda kubacdalan igaado doona magaalada nairobi oo maalmo gilahdhaafi dowladda soomaaliya qofkiilinku shaki baaritaan shay landiraaye magaalada nairobi waxaan joognaa galabta ee shaybaarka dhexe ee qaran national public health lab waxaan ku faraxsanahay maanta inaan imaadno in aan sheegi karno in covid nneteen testiga ama baaritaanka hadda kadib lagu sameynayo inta magaalada muqdisho ee shaybaarka qaran waad dareemi kartiin waana la socotiin markuu cudur dilaacan dhacay welwelka ugu weyn oona haystay waxay ahayd in aanan haysanin qalabkii lagu ogaan lahaa cudurkan covid nneteen inuu yacni qofka qaba inuu negative qofka qaba waxaa laysku dayay juhdi badan horaan u sheegna makiinado cusub in naloo dalbeeyo dad nagu kaalmeeyeen ay soo socdaan oo saddex ah laakiin kii yaalay ayaa waxaa laysku dayey ilaa iyo intii ay maaragtay soo baxday dhibkan cudurkan uu soo dilaacay sidii looga shaqaysiin lahaa waxyaalo badanaa ka dhinnaa waxaana kaalmeeyey hay-adda w h o oo technical expertis dad noo soo dirtay iyo qolyo private sectorka oo magaalada ka shaqeeya oon u mahadcelinayno oo noo keenay waxyaalo ka dhimanaasi ay makiinadan p c r-ka u shaqayso waa muhiim in wadanka gudihiisa lagu baaritaanka lagu sameeyo sababta oo ah mar walba ma sameyn kartid baaritaan badan cadad badan dibadda uma diri kartid ilaahay naga haaya cudurkan labada shay ee ugu daran waxa waaye ka hortagga iyo xakamaynta inaan helno qalab lagu baarana muhiimadda ay leedahay waa taas yacni in cudurkii laga hortegi karo lana xakamayn karo si uusan u fidin waxaan u mahadcelinayaa dhallinyaradii iyo shaqaalihii wasaaradda caafimaadka ee sida daalla-aanta ah ayaamaha isaga xil saaray ee ilaa iyo habeenadii soo jeeday shalay ayaa la bilaabay sambalkii ugu horeeyey maanta shan iyo toban sambal ayaa hadda laga shaqeynaya ilaa iyo ayaamo sida ay caadada u tahay hay-adda w h o ee kuwa aan sameynay confirmation camal waa inaan u dirnaa laabyada kale oo w h o certifiedka ah yacni ruqsadda ka haysta lagu sameyn karo waa waqti yar si loo fiiriyo resultska natiijada annaga kuweena ay sambaleskeena inta ay ku same ay ku hera yani lagu caddeeyey in meelaha kaloo loo diraayana ay iyagana isla natiijadii ay xaqiijiyaan taas waxayna siinaysaa inaan w h o yahay adaha u samays yani ku shaqeey ka shaqeeya arrimahan inayna siiyaan go ahead horey ha loo socdo waa la samayn soomaaliya waa samayn kartaa laabkeenaan shaybaarkeenaan dhexe ee qaran waa samayn karaa marka waa runtii waxaan wada sugayna waaye oo ayaamahan aada loogu mashquulsanaa oo aan laga fariisanin component weyn ah ka hortaga cudurkan coronavirus waxaana mar labaad mahad celinaya si kal iyo laab ah dhalinyaradii iyo shaqaalihii guud ahaan ka wada shaqeeyey inay hirgasho waxaan idinku boorinayaa inaad mar walba saan u taagnaataan maaragta si aad dadkiina aada u kaalmaysaan ood uga hortagtaan cudurada ilaahay ha naga haayo ilaa iyo hadda toddoba keys ayaa cudurkii ee soomaaliya la xaqiijiyo oo jawaabtooda ay noqotay toddoba laba waxaa laga keenay hargeysa shanta kale waxay ahaayeen laba ajanabi ah iyo saddex qof oo soomaali ah alxamdulilah hal qof waa ka bogsooday tijaabadii koowaad ee la diray waxaa lagu daray mid labaad iyo mid saddexaad si loo xaqiijiyo in qofkan cudurka jirkiisa uu ku jirin viruska jirkiisa uu ku jirin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inta dhimanna iyagana in laga waayo cadeymada oo aan jeclahay inay waqtigan soo dhammaadeen marka waa dadaal iyo juhdi ay gashay wasaaradda caafimaadka iyadoo kaalmaysanaysa hay-adihii kaalmeynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo cid kastoo ka qayb qaadatay waxaan baaq u dirayaa marka qof allaalo qofkii waxaana la soo xiriiray dad soomaali ah oo expertis u leh inay waxyaalahan kala shaqayn karaan shaybaarka waa u mahad celinayaa cid allaale ciddii kaalmo ka geysan karto haba yaraatee sidii uu laabkan yani shaybaarkan horey ugu sii socon lahaa
of bilaash ewa dhammaadi udur aytisa lahel akhuunaa medical centara haddii kol eedan asriyey ama lunsugaana ay ka galnay akhuunaa medical center axsan haruntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii aruursatay akhuunaa medical center casri mishiimo ayo nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw akhuunaa medical center ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaas ay nolaylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg inka aafamaadas xaruntulikiinka diyaariyo akhuuna medical center eddii imadowta udur wali korkaaka jarab walkooko baare walkiin edaaye waana waykooka daawaye akhuuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkiyo ka neebsadeengu akhuuna medical center intiqii wado xarunta yeelata mayba ku mid aha o b d oo dhakhtarka fadheedow qayb ultrasawne oo la kabaarow waana la kaogaadow dhammaan udare ka dhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midhawaay fadhi qaybta umalisada qayb jiif emergency eh qayb farmashi ah daawo doorshe daraaw un lahayn diglahakiinsi xarunta la kinka diyaari aquuna medical center dhakhaatiirta kinka diyaari aquuna medical center yama bashal iyina dhakhtarka cudureed guud gynecology dhakhtarka cudureed ka dheewahan raabtayoonay dhalmada pediatric dhakhtarka owlaada qayb shaybaare mishiimeedii elimahadi sida biochemistry c b c serology hematology electrolyzer microbiology microscopic examination intii udure ragihan raabba ka dhiyaw isqab waykooka baare shaybaarka xarunta caafimaadka ee aquuna medical center
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaari madaweynigii hore ee dowladii ku-meel gaarka hayti sheekh shariif sheekh axmed waana haddee gudoomiyaha madasha xisbiyada qaranka weliba baaq nabdeed usandiray maleeshiyaadka ka dagaalama hayeen deegaanada duleedka ko ee magaalada kismaayo iyo degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose war-saxaafadeed usahakubaaya xafiiska sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba lakabaaqi dhinacyada ka dagaalamaayeen in si sharuudlaan-e iyo kurojiyan dagaalkan dhexeeya sidoo kale madaxda maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan bulshada qeybasha shal duwan usan ankabaaqay in iyo ku qayb qaadaan roojooga dagaalada ku socda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo jubbada hoose walina dhinac kaleeta uuse sheekh shariif sheekh axmed uuse nasiib daro ka tilmaamay in madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed iyo hindho ku fiirsadaan dagaalada ku socda deegaanadiyo usoona sheegay in dagaaladaas ka dhammaadin shacab badan qaybgadam barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan ayaa isla deernaya khiyaare madaweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo use xalay la hadalay bulshada iyo weliba use eedanku hadalay arrimo iyo kumid ee inka horseedagu cudurkan coronavirus adduunyada saameeyay arrimo ammaanka maamul goboleedka puntland iyo qalabeeyoga ciidamada maamul goboleedkiis iyo sidoo kaleeta arrimo kumid ah arrimaha federaalka saasaato weliba siciid cabdulaahi deni use eedusan ku hadalay waliusan qabsooma waayay shirweynagii usanka baaqi dowlada federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ku jira silan xali khilaafka dowlada soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarsho kula dhexeey sidoo kale weliba uso siciid cabdulaahi deni uso eedan ku hadalay seedowshay magaalada muqdisho in inqusayna xalinta khilaafaadkan dhexeey dowlada federaalk iyo maamul goboleedka puntland dhinaga kale weliba use khudbadiisu se-eedan ku hadalay khilaafkii maamul goboleedka puntland maalmugin damboyaha ku cusboonaaday kaasoo kula dhexeey dowlada soomaaliya walina dhinac kaleeta use siciid cabdulaahi deni use tilmaamay in dowlada soomaaliya ku jiifta sidii lan xaliilahay khilaafka kula dhexeeya maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland fariintan waxaan rabaa inaan u gudagalo marka ugu horeysa xaaladda hadda taagan ee dalka ku sugan yahay waxaa ugu muhiimsan oo adduunkana ay la qabtaa waxyaabaha kusoo kordhay caabuqa covid nineteen oo runtii ah musiibadii ugu weyneyd ee boqolkii sano u dambeysay dhacday oo adduunka argagaxa ku riday runtii musiibadaas oo runtii ka xoog badnaatay taariikh badan oo adduunka soo maray oo ku koobnaan jirtay dalal iyo qaarado kooban waxa ay maraysaa dalalka united nationka aqoonsanya iyo kuwaan aqoonsaneynba wax ku dhow laba boqol iyo sideed entity ama dowladood ama degaano ayuu gaaray oo kulli laga sheegay xaalado caabuqaas ka mid ah oo ay soomaaliya ka mid tahay runtii waxaa la yaab leh sida uu qaaradaha uga gudbayo sida uu dadku ay si deg dega ay ugu gudbinayaan waxaa ka dhashay waxaan horey adduunka u dhicin oo ah in dhammaan dowladaha qeybtood oo dowlado aada iyo aada ay u adag tahay in daqiiqad ay shaqooyinka socda ay joogsadaan in dalalkii oo dhan laga xiray isku socodkii diyaaradihii gelidii bixiddii dhammaan la xiray hay-adihii iyo meelihii laga ganacsan jiray stoogyadii waaweynaaday adduunka la xiray dhimasho argagax abuurtay ayaa adduunka ka socota runtii arrintaas waa arrin khatar weyn leh oo dadka soomaaliyeedna aada moodid weli inaysan si dhaba aysan u fahmin sida dhabta ah waxa weeye daawada waxaa ka muhiimsan ka hortagga caabuqaana wuxuu uga daran yahay xataa daawo ilaa iyo hadda ma leh ee lagu dabiibo waxaa keliya oo la hayo waxa weeye in laga hortago oo dadku isgaarin fariimahaas adduunka ka soo dhacaya waxaa nasiib darro ah sida xogaha lagu sheegayo dadka soomaaliyeed ee waddamada ku nool dibadda khaasatan ingiriiska iyo sweden iyo waxaa aada looga sheegayaa fariimihii iyo talooyinkii la siinaya inay qaadan waayeen oo numberka dhimashadoodu uu aada u kordhay sababo ah inaysan ilaalin kala maqnaanshaha iyo isku imaanshaha iyo isku booqashada inay ilaaliyaan cudurkan wuxuu ku gudbaa taabashada wuxuu ku gudbaa neefta oo hindhisada iyo qufaca isku dhow dadka masaafo dhow isku jira iyo dadka faraha badan oo isu imaanaya dowladda puntland iyada oo khatartaas caalamka ay ka aragtay ka duuleysa ayay waxay ka yeelatay shirar hordhaca waxay mararkii ugu horreysay oo adduunka laga soo sheegaba ay geysay eraboorada magaalooyinka waaweyn ee garoowe iyo gaa'ilkac iyo boosaaso ee qalabka lagu ogaado xaraaradda qofka iyo heerka ay marayso waxay isla markii guddi baa loo xirsaaray ka howlgala inay diyaariyaan sidii loola tacaali lahaa xaaladdaas ka hortageeda iyo hadday wax dhacaan sidii looga jawaabi lahaa waxaa la asteeyey goobo looga sooco dadka intiisa kale dadka xanuunkaasu ku dhaco oo halis u ah in ay qaadaan ee runtii waxay dowladda puntland si dhow ula socotay isbedelada ka dhacaya ee caalamka gaar ahaan wadamada noo dhow dhow sida jabuuti ethoobiya iyo kenya iyo soomaaliya inteeda kaleeta fariimaha aada usoo kordhaya waxa weeye inuu kordhayo numberka uu ku dhacayo wadamadaas aan soo sheegnay ee deriska ah oo si dhab ah ee u caddeeya ee dhaqdhaqaaqyada dadka iyo inta uu ku dhacay oo uu koror kusii socdo waxaa kaloo iyadana ee runtii ah arrin dhiilo ah in dhakhaatiirta ee soomaaliyeed ee gaar ahaan dhakhaatiirta magaalada muqdisho ku dhaqan ee ee ee qeyb ka ah ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed inay soo saaraan qayladhaan ay tuhun ka qabaan in cudurkaasi uu si aan la- la filayn ama la garanayn uu ugu jiro dhulka soomaalida oo awoodda dowladnimo iyo baaritaanka oo aada u liita darteed baqdin laga qabo inuu dadka soomaaliyeed uu ku dhex mushaaxayo waxaan eh, puntland ay goor hore qaadatay iyadoo dadkeeda iyo u naxaysa in dadka ay ku- usoo jeediso in la yareeyo isusoo baxyada kulamada meelaha lagu qaxweeyo iskuuladii baa la fasaxay dadka inay isku imaan baa la la- la- la sheegay Een, habeenkii oo dhan si loo yareeyo fiidsiga maalintii duruufta dhaqaale darteed ayaa waxaa loo fasaxay inuu dadku ee, danahooda ee, shaqo ay qabsan karaan laakiin wakhtiga ugu badan ee dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan oo meel wada fadhiistaan oo wada shaaheeyaan oo ay wada sheekaystaan waa xilliyada fiidadkii iyo habeenkii waxaa aada lagula teliyey ama laga mamnuucay inay dadku magaalooyinka maraan waxaa sidoo kale la joojiyey qeybta ugu khatarsan ee soomaaliya maxaa yeelay cudurkani ma aha cudur meel ka dhasho waa cudur ee lasoo waarido ama meel kasoo hijrooda ama meel ka yimaada meelaha ugu badan waan ka baqayn inuu ka yimaado waxaa ka mid ah dalalka deriska ah oo ay ka mid yihiin etoobiya iyo kenya waxyaabaha lagu kala qaadi karo ugu badan oo uu soo qaadi karo oo soo raaci karan waxaa ka mid a qaadka dowladda puntland waxay joojisay qaadkii waxaa nasiib darro ah in dadkii laga kari la-yahay war naftiina iyo noloshiina u naxa oo maalin walba ee dad soomaaliyeed ay ka soo waaridayaan qaadkii si ay ummadooda ay u haligaan waad ujeedaan indhihiinaa macallin ah in maalintii magaalooyinka qeybtood wax boqolaal qof ay dhimanayaan shan boqol toddoba boqol siddeed boqol oo qof ayaa dhimanaysa waxaana lasii sheegaya inuu kor usii socdo marka dhayalsiga in laga laga tago awal baan dad tabar yar ahayn dad yar ahayn dadkeennu haddii intii magaalooyinka joogay uu ku dhaco dabargoro waa dhacaya marka waxaan aada ugu boorinaynaa shacabka soomaaliyeed inaysan dhayarsan dadka mas-uuliyiintaana sifaadkaas iyaga ay ugu horeeyaan oo laga arko waxaa aada loo dhayarsanayaa oo runtii fariinta ugu muhiimsan halka aan u dirayaa waa ciidamada ee puntland oo dhaliil badan ay ka jirto ama inayn la dagaalamin qaadka ama iyaga naftirkooda in lagu soo sheegayo dowladda puntland guddiga waxa ay u xilsaartay inay dabagal samayso dadkii ay ku cadaato mas-uuliyiina inay sahleen ama iyaguba isticmaalayaan ama ay fududaynayaan ama aysan wax ka qabanayn dowladdu tallaabo ayay ka qaadi doontaa ee aanan een, runtii deg deg ah maadaama dadkii mas-uuliyadda wada iyagu ay dayacayaan mas-uuliyaddooda runtii arrintaas waxay u baahan tahay in si ee, dhaba loola socdo oo la ego baaq ayaan u dirnay caalamka inna laga caawiyo ee khatartaas hadday noo timaado ilaa iyo hadda mucaawino la tilmaami karo oo aan helnay ma jirto marbaa shan iyo toban kartoon oo kooban waxaa naga soo gaaray ee macaawino china ay soomaaliya ugu deeqday oo timid xamar ilaa iyo hadda wax kale oo aana soo gaaray ma leh inkastoo aan filayno in dalal badan ay ay ina soo caawin doonaan ama ay imaan doonto alaab ee rajadaas weli kama aana quusan qayladhaan ayaa meelo badan u dirnay ilaa iyo hadda qalabka lagu baaro ma yaalla soomaaliya oo dhan ee awoodda ilaahay naguma keenay hadduu dilaaco aan u xakamayn karno way kooban tahay xarumaha karatiinkeenna qalabka yaalla waa ay kooban yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo ah ee haddii uu qofku ay neefta qabato ama dad badan ay qabtaan sida meelaha badan ka dhacaya sidaan kula tacaali karna aada bay u yartahay waxaa keliya aan faraynaa annagoo u marinaynaa bulshada waxgaradkeeda culimmadeeda isimadeeda dhallinyaradeeda haweenkeeda daawadeedu waa inaad gurigaaga joogtid oo ilaalisid nadaafadaada oo gacmahaaga meertid oo dadka aadan u dhowaanin intaas ayaan kula dardaarmaynaa dadka inay aada u ilaaliyaan intii karaankooda ah oo aysan dhayarsan arrintaas aada ayaan een, u- u tilmaameyna Ee, xanuunkan wuxuu la soo baxay een, dhibaato dhaqaale wuxuu la soo baxay dhibaato bulsho wuxuu la soo baxay dhibaatooyin aada u fara badan dhibaatada ugu weyn marka laga tago xanuunka iyo eh, saameynta caafimaad uu yeelan karo waxa uu yeelan doonaa saameyn dhaqaale waxaa isdhimi doona dhammaan dakhliga ama dawladda soo geli jiray ama qofka soo geli jiray maxaa yeelay shaqooyinkii baa hoos u dhacay eh, dakhligii dadku hadduu yaraaday dakhligii dawladduna waa uu yaraaday marka dakhligaas yaraaday wuxuu saameyn ku yeelan doonaa amniga wuxuu saameyn ku yeelan doonaa wadidda eh, een, howlaha dawladda oo ugu muhiimsan tahay arrimaha een, een, haddii caafimaadka seef ugu qaban lahayd Eh, waxaan rajaynaynaa annaga oo diyaarin ku wadna een, habkii aan aan uga bixi lahayn isdhinkaas annagoo la wadaagayna dawladaha saaxiibka nahay iyo dawladaha deeqda bixiya waxaan rajaynaynaa in aan ka helno garab istaag muddadaas adag maadaama dalkeenu uusan ahayn dal holay kayd u lahaa dalalkii kaydka dhaqaale lahaa waxay u fureen khasnadihii kaydkooda dadkii shaqo la-aanta ku dhacday dadkii ay jooga yiraahdeen waxay siiyeen mushaharooyin shirkadihii shaqada laga joojiyey waxay ugu bedeleen eh, eh, bedel dhaqaale iyaga oo kabaya dhaqaalahooda laakiin soomaaliya runtii duruufteeda waa isma dhaanto dhib badan ayaa haysta marka caalamkeedana waxaan ka rajaynaynaa inay arrintaas wax muuqda ay ka qaban doonto Eh, runtii een, maalin walba waxaa baxa eh, si maalinla ah guddigu wuxuu usoo jeediyaa warbixinta ku saabsan eh, waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabaha la rabo in dadka loo sheego dowladda puntland runtii guddiga hawshaas ka shaqeynaya aad baan ugu ammaanayaa inay joogteeyeen shaqooyinkii ay noqotay maamulka soomaaliya ee ugu horreeyey ee si dhaba u fuliya eh, bandooga si dhaba u fuliya eh, in xarumaha lagu kaydiyo ama dadka lagu karantiino oo aad u badan magaalo kasta ay ka furan tahay maga- wadamada ka- eh, maamulada kale waxa laga yaaba hal meel ila ka furan tahay laakiin halka eh, puntland waxay ka furan tahay gaalkacyo waxay ka furan tahay eh, een, waxay ka furan tahay een, een, garowe waxay ka furan tahay qardho waxay ka furan tahay eh, boosaaso bortille meelo kale oo badanna waan ku jirnaa qalabyada waxaa la geeyey dadka lagu kontaroolayo magaalooyinka buuhoodle eh, xuduudda dhinaca laascaanood waxaa la geeyey een, eh, baran waxaa la geeyey meel kasta oo dad kasoo geli karo waxaa lala tacaalayaa galdogob intaasoo dhan eh, dowladda puntland wasaaraddeeda caafimaadka iyo guddiguba waxay xaqiijiyeen in dhammaan wixii karaankooda ah ay geeyeen waxyaabaha kaleetana ay qorshayaashooda u wadaan waxaan ka codsanaynaa bulshada reer puntland inay gacan ku siiyaan ee guddiga ka hortagga caabuqa iyo ee, guddiga ee, nabadgelyada oo kasii farcama oo fulinaya awaamiirta la rabo in lagu xakameeyo waxaan sidoo kaleeto ugu baaqayaa culummada iyo mashaa'iikhda inaysan ka dhaga adeegin ee, fariimaha uga imaanaya caafimaadka oo ilaahay subxaanahu watacaala annagoo tala saaranayna ayaa haddana waxaa la rabaa in aan talada ku darno inaan taxadar badan muujino diinteennana way ogoshahay een, way- een, waana axaadiis dhabo ka sugnaatay nabi- een, maaragtay een, ee, diinta ku sugnaatay in xilliyada ay dhacaan xanuunada noocan oo kaleeta ah ee, la karantiilo dadka hoosu socodka la yareeyo marka waxaan rajaynaynaa in inta aanan hal qof markuu ku dhex dhaco inta la sahalsanayo hal qof hadduu masaajid galo oo sidaa la isugu dhow yahay waxaa ee, cabsidu ay tahay inay intaasba uu qaadsiiyo intaasna in kale ay qaadsiiso marka ee, wiqaayada ayaa ka horeysa ee, cilaajka marka waxaan rajaynaynaa in ka hortagga aan badino ee, waxaan sidoo kale rajaynaynaa macallimiinta dugsiyada ee qur-aanka kuwa iskuullada xilligii loogu talagalay in lagu ilaaliyo ee, inay aada u fuliyaan oo aan fariimahaas ee, siduu tahay loo fuliyo ee, xafiisyada dowladda awaamirtii la siiyey ay fuliyaan dadka ay runtii hawshaas ay si fiican uga qayb qaataan intaas haddii aan uga gudbo arrimaha ku saabsan caabuqa een, waxaan rabaa inaan halka u gudbo een, arrinta labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye waxaan runtii aada u bogaadinayaa ee, hawsha dib u heshiisiineed ee ka socota galmudug ee, waa runtii howl lagu farxo in madaxweynihii hore ee, galmudug ee, xaaf uu maanta caasimadda ee, galmudug ee dhuusamareeb u tegey uu caddeeyey in uu diyaar u yahay inuu dhismaha galmudug uu qayb ka ahaado waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne qoorqoor ee, sabirka iyo dadaalka iyo wanaagga uu u sameeyey siduu daba heshiisiin u abuuri lahaa waxaana muuqata markii galmudug ay isku keliyeysatay dadkeedu oo runtii ee, dowladda dhexe ay is- wakti siisay inay arrimahoodii xalisteen waana arrin lagu farxo oo aan ku baraarujinayno kuna bogaadin doono degaan walba dadkiisu inay arrimahooda ay xalistaan oo wixii madmadow oo dhexdooda ku jira ay ka wada fadhiistaan oo wanaag ay uga gudbaan waxaan sidoo kale halka bogaadinayaa dadaalka iyo wadahadal ka socda magaalada nairobi ee u dhexeeya madaxweyne eh, axmed madoobe xidig seeraar iyo sheekh daahir oo runtii iyagana khilaaf ka abuurmay xilligii doorashooyinka ee jubbaland ay ka dhacaysay ee sabab ee ka dhalatay ay khilaafkaas uu usoo jiitamayay waxaan uga mahad celinayaa inay garteen in ay ka wada hadlaan arrimahoos oo ay ay xaliyaan waxaana runtii eh, ka warqabaa eh, in goordhow uu gebagebo yahay xal waaran ay ka gaari doonaan isbedeladaas ku socda soomaaliya oo ka dhex socda maamulada oo dadka soomaaliyeed ay garteen inay wada hadlaan waa fure iyo rajo cusub oo dadka soomaaliyeed usoo hoyatay middaa mid la mid ah waa midii puntland ka dhacday shirkii wada tashiga ee dadka reer puntland oo dhan isugu yimaadeen arrimahooda ka- ka doodeen ka tashadeen iyagoo aan iskala saarin qaybana iska dhigin waddadaas cusub waxaan rajaynayaa inay noqoto waddo ee soomaaliya ee muddo ay sugaysay oo mashaakilka jira oo dhan xal siyaasadeed lagu xaliyo dowladda federaalkana waxaan ugu baaqayaa in ay waddadaas dadku dooftay oo ah inay wada hadlaan inay isdhegaystaan inay isu tanaasulaan inay dhiirigelin u samayso oo gacan ka geysato oo iyaduna ay la timaado arag- aragti aragtidaa la mid ah oo ay dhammaan maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyadana gogoshaas garowga loogu aan ugu fidinay ee inay iyaduna ay galaan oo lagu wada heshiiyo oo dalka meel uu wada jeesto maadaama adduunkii khatar uu ku jiro oo aan la saadaalin karin inta uu socon doono caabuqa waxaan dhiiri gelinaynaa in arrimaha khilaafka siyaasadeed ee dhammaan geyga soomaaliyeed ka jira wada hadal iyo wanaag lagu dhameeyo shirkii halka ka dhacay waxaa ka soo baxay aragti ah in gogol loo dhigo ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda puntland weli sidii bay ugu taagan tahay gogol xaarka arrintaas waxaan hore u sheegnay inaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kaleeto ee maamuladaas ee caasimadaha u ah aan booqan doono ee arrintaas waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan u sheego inay weli sideedii ay tahay dowladda madaxweyne cabdu maxamed cabdullaahi farmaajo aan u gudbiyey inaan diyaar u ahay waktiga aan diyaar inaan aan ahay dabcan weli jawaabtu dhinacooda ayay ka xaniban tahay waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo lamida inay saameyn ay ku leeyihiin laakiin eh, dhinaca iyagu diyaar weeye waana u sheegnay waktiga aan diyaarka nahay welina sidii baan diyaar u nahay dad badan baa su-aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay marka waxaan u caddaynaynaa inay puntland waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimadda soomaaliya ee muqdisho ay booqato ee xilliga diyaar garowga xagga uu ka hirgalo
saxaab digital Printing service
san aranti service go badan sifidio lankasowa saansadee dege saxaab digital printing service yeena saasi latowa sanaadiya lan aragya war suganku sheege isaan idaawacaad saafe alombogi suubinay war ha kulmi saxaab digital printing service hadda saflanka jaro sababtana ma etan madbacad salshaw saxaab digital printing service faa'iidaha saa'idi ii horumarnan saa magaadiyo allow sahal madbacadu shirkadda daawacaadda guud ee saxaab showlama eh jirinlika geedow shaarac tooyaalu bulshooda lanka adeegow sanaaluhuwa sanuud yara suurad daawacad lombogi surunka lanka seedawa saanta jeeg shirkadda daawacaadda guud ee saxaab amaan yasahi saluugi beentisu saxaab digital printing service noocyada daawacadda saxaab siin qobadaasa bulshay may ku mid aha boorarka munaasabado xaflado iyo aroose istiikarada kaararka iyo aydhakaarada boonooyinka daawacadda buugaagto sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyow koofiya iyo fanaanado suubiyowka calamada daawacadda boorarka dhagankasado geedo iyo hoolaa alaab goobta hidooyinka dhaqanka saxaab digital printing service walayeeda qabadaa waa saddex ka koobo korme ee saanta jayha arag شركة الطابعة الصحاب إنه مكان الذي تذهب إليه الجهود والرعاية والطابعات الجميلة صحاب ديجيتال برينتينج سيرفيس may bakiyaale دبقة سرطلن قرضو جيري تاور wali faahfaahintaas dheh كل هرير koora shalay إبرلي هل سد سيتين سقاط تضواتين إكو تمي أفر ewerli halsado siyati sagaal todobaatiyo koo tuma ishan أم إبرلي هل شان أفرتن أفرتن صدون إشان ama lambarkanka damboy oo ewerli halshan siyatan labaati sagaal afarti sagaal أم إيميل كا صحاب برينتينج at gmail dot com هذا ببلشوا بلنتين دا وعاد ما يبوع saxaab ديجيتال ديجيتال printing printing سيرفيس سيرفيس
guud ahaan akhyaari barnaamijkan kulanka warbaahintu warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulaah sinsaari dhinac sanacadana gacanweynku jeysadae cabdinaasir axmed mayow walibaa hamiin kale intii ku kulmaana siinkugu tabaane sidaas iyo hamiin faylan